waxaa dalka koonfur afrika toddobaadyaddan ka socday weeraro lagu bartilmaamaysanaya dadka ajanabiga weeraradan ayaa la sheegay inay sii xoogaysteen kadib markii uu hadal jeediyey boqorka qoomiyadda zulu haddaba maanta ayaa la filayaa in boqorku uu mar kale hadal ka jeediyo oo uu kaga hadlayo weerarada lagu hayo dadka ajanabiga haddaba boqortooyada suluga sulug waa qaab noocey u dhisan tahay awoodda boqorku intay leeg tahay dad intee leeg ayuu xukumaa su-aalahaasi qaar kale waxaa sharaxaya cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida oo wakhti badanna ku noolaa dalka koonfur afrika isagoo khadka taleefonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha ugu heliya runtii maanta waxaa laga sugayaa magaalada darban inuu shir ku qabto boqorka qoomiyadda zuuluga oo ahaa boqorkii kiciyey dhibkii ka dhacay ama rabshadihii ka dhacay dalka koonfur africa gaar ahaan gobolka kwazulu natal bishii hore saddex iyo labaatankeedii ayuu boqorku ku dhawaaqay in dadka qoomiyadaha africa ee wadanka jooga inay ka baxaan kadibna rabshadihii xumaa ee dadka faraha badan ku baaba-een ee hantida badan lagu gubay ama lagu dhacay baa dhacday dowladda koonfur africa waxay wafdi golaha wasiirada kamid a ay waxay u dirtay boqorka zuma naftiisa madaxweynaha naftiisa uu la kulmay madaxweynuhu adeer buu u yahay ninkan boqorka ah maadaama madaxweynuhu naftiisa uu kasoo jeedo qo qoyska reer boqor ee magaranaysa zuluga waxaa isla dhex wadaa in ay golihii wasiiradu ay ku qanciyeen boqorka in uu war soo saaro kadibna uu kaga cudur daaranayo wixii dhacay in uu ahaa wax magaranaysa si mistega ku dhacay si khaldan ku dhacay oona magaranaysa saxaafadu ay si khaldan u turjuntay warkiisii warkaasna uun ahayn war nin boqor ah kasoo baxa oo magaranaysa in dadka forumka saas loola dhaqmo ama dadka magaranaysa ajnabiga kasoo jeeda qaarada africa ilaa hadda warbaahintu say u faallaynaysaa bal ifafaalayaasha ma rasmi baa loo filayaa inuu cudurdaar bixiyo mise lama saadaalin karo ayay u muuqataa waxaa hadlay oo kale magaranaysa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga afhayeenka ciidamada booliiska intaba shir saxaafadeed ay qabteen oo ku qabteen magaalada bretoria waxay ku sheegeen in ay dowladdu ka go-an tahay inay ka hortagto wax kasta oo qalalaasa oo ka dhaca dalka koonfur africa inayna marnaba aqbalaynin in ay sii socdaan waxa hadda socda dhanka kale madaxweynuhu wuxuu booqday xero ay ku jiraan dadkii kasoo barakacay rabshadihii oo magaalada derban ku ji magaalada derban ku taala wuxuu u sheegay dadkii soo barakacay madaxweynuhu in arrintaasi uu ka xun yahay dowladda koonfur africana ay garab taagan tahay dadkaasi in magaranaysa south africana aan la kala xigin marka waxaad moodaa markii aad fiirisay wararka dowladda kasoo baxaya iyo ka madaxweynaha kasoo baxaya intaba in ay madaxweynaha iyo golishiisa wasiiradu ay meel la dhigeen boqorka qoomiyadda zuluga in uu warkaas uu ka noqon doono boqorkan zuluga bal iga waran dhaqankiisa qaabka u shaqeeyo bal awoodiisa bal sawir kooban naga sii boqorka zuluga horta waa boqorada ugu da-da weyn qaarada africa ayaa lagu xisaabiyaa wuxuuna boqor u yahay dad kor u dhaafaya labaatan iyo shan milyan oo ruux kor u dhaafaya dalka koonfur africa oo afartan iyo sagaal milyan lagu qiyaaso shan iyo labaatan milyan qoomiyadda zuluga besa lagu qiyaasaa marka waxaad moodaa dadka zuluga iyo dadka kale inay disla eg yihiinba haddayna zuluguba ka badnayn tira ahaan ayna ka badnaynba populationka intaa dhan ama mujtamaca intaa dhan waa ninka hogaaminaya sumcad iyo maamuus gooni ah ayuu magaranaysa kuleeyahay dowladda waxaa kale oo uu leeyahay golo wasiiro oo magaranaysa aana hoos tegin dowladda oo asaga hoostaga afhayeenadiisuu leeyahay golihiisa wasiiradu leeyahay marka isaga dowlad dhaqanka markaa dowlad dowlad ka dhex dhisan weyi waa dowlad dowlad ka dhex dhisan wan garta oo haba yaraatee waxay dowladda u yeerisa ayna jirin waxay ayagu doonaan iyo qaabka ay doonaan bayna u dhaqmaan arrimaha siyaasadda ayayna inta badan berigii hore lugaha lasoo geli jirin waxay ku ekaayeen besa arrimaha dhaqanka bal iga waran dadka habka habdhaqankoodao kale dadka qaybtood baa idhaahdaa weli hiddii iyo dhaqankii gaarka ahaabay haystaanoo weliba dhar xitaa qaarkood ma xidhaan dadkan ilaaliya ama ka agdhowdhow boqorka
asaga naftiisaana xidhaninba dhar waxaa qabaan harkihii iyo saamihii iyo qabaan way cagacad yihiin magaranaysa baarimihii iyo magaranaysa madaxa iyo gacmaha ayaa lagu wataa magaranaysa golihiisa wasiirada iyo dadka u shaqeynaya o dhanna siduu asagu u labista ayay u labisan yihiin mararka qaarkood madaxweynaha dalka marka uu tago xaruntiisa xarunta boqorka uu tago isaga oo dharkiisa qaba suudka ah kuma tago naftiisu waa inuu magaranaysa dhaqanka markuu boqorka la kulmayo waa inuu qaataa dha dhaqankii dharka boqorka uu qabo waa inuu qaataa oo baarimihii iyo isku xidhaa maaragtay harkii saas ayuu asaga naftiisa uu ku tagaa madaxweynuhu waan gartay marka waxaad moodaa sharciga laftigiisu inaanu boqorka uu boqorku dee ka yar awood badan yaho awood kale oo tan dowladnimadee taalla johannesburg ama meelahaas inuu mid ka duwan haysto ha sababta dhaqanka zulugu waxa weeye boqorku waa lama taabtaan asagaana ugu sarreeya hay-adda ugu sarreysa asagaad moodaaba inuu qaanuunkaba ka sarreeyo watay dhegaystayaalkaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan yuusuf axmed raabi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida wakhti badanna ku noolaa dalka koonfur africa oo ismaaciil xuseen farjar uga warramayey boqorka dalkaasi koonfur africa ee gaar ahaan qoomiyadda suluga oo maanta la filayo inuu ka hadlo dhibaatooyinka dalkaasi ka socda